barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin isniin ah toddoba-iyo tobanka bisha juun sannadka labada kun sagaal iyo tobanka afrikada bari saacadda waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya jacfar kukaay iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenana waxaa ka mid ah roob ka dhowaan ka da-ay qaybo ka mida gobollada dalka soomaaliya oo saamayn ku yeeshay dhallinyarada xoogsatada ah ee ka shaqeeya magaalada boosaaso warnow nimanka xoogmaalatada oo magaalada iskaga xamaasho dekadda ilaa magaaladan boosaaso a iskaga xamaashaan marka dee baabuurtaas maan rarnaa u baxda beledweyne ilaa gaalkacyo gurceel dhuusmareebo dhulka aadda maan rarnaa haddana waa xamaaligii waa layskaga doo imaadee baabuurtii waaweynada oo u galgooshi jirtay waddamadaas ilaa etoobiya waddooyinka ka go'iniyo waxaa kale oo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan wiilka keliya ee soomaaliga ah ee magaalada nairobi uga shaqaysta xirfadda casayenimada
kaalimihii heesaha ayaan barnaamijka ka marnayn xariirkii dunidaye midaan xeer dhiganaye xumaadiga mudan taho xaqaaga magudi kaare adaan ragga ka xusho iskiyamaankabadege intaan xabsi kugu qufulo ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka
wiil yar oo sacuudiyaana oo la filayay in dowladdu ay dil ku fuliso ayaa la sheegay inaan la toogan doonin wiilkan ayaa loo haystay eed ah inuu ka qayb qaatay dibadbaxyo ay shiicadu hormuud ka ahayd oo dalkaasi ka dhacay murtaja qurayris oo markii la qabanayay sannadkii labada kun iyo afar iyo tobankii saddex iyo toban jir ahaa ayaa sannado kale xabsiga kusii jiri doonaa maxkamad sacuudi ah ayaa qurayris axaddii shalaytu ku xukuntay laba iyo toban sano oo xariga oo ay ku jirto muddadii afarta sano ahayd ee uu xukun la'aanta sii xirnaa taasi oo uu micnaheedu yahay in lasii dayn doono marka la gaaro sannadka labada kun iyo laba iyo labaatanka isagoo da'diisu ay shan iyo labaatan sano tahay sarkaal sacuudiyaana ayaa sheegay in qurayris uu farsameeyey walxaha qarxa ee maloofka loo yaqaano isaga ah oo bilayska iyo goob farmashiye ahna ku weeraray waxa uu mas-uulku intaa ku daray in wiilkan yaray uu sidoo kale hub kale adeegsaday kadib markii uu ku biiray koox argagixisa sacuudiga ayaa cambaarayn xooggan kala kulmayay kooxaha xuquuqda aadanaha u dooda wixii ka dambeeyey dilkii weriye jamaal khashuqji bishii oktoobar ee sannadkii tegay loogu geystay magaalada istanbul sidoo kalena ururada xuquuqda aadanaha ayaa riyaad ku cambaareeyey qabqabashada dadka xuquuqda haweenka u dhaqdhaqaaqa kuwaasoo ilaa iyo hadda la maxkamadaynayo bishii abriil sannadkan dowladda sacuudigu waxa ay dil ku fulisay toddoba iyo soddon ruux oo shiica u badan sida hay-adda amnesty international ay sheegtayna waxaa dadkaasi la toogtay ka mid ahaa wiil yar oo da'diisu ay lix iyo toban sano ahayd ugu yaraan soddon qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen saddex qarax oo waaweyn oo xalay ka dhacay waqooyi galbeed ee dalka nigeria goobjoogayaal ayaa sheegay in saddex qof oo miinooyin isku soo xiray ay isku qarxiyeen bannaanka howl ku yaala magaalada kinduunga oo siddeed iyo soddon kilomitir u jirta magaalada mayduguri ee gobolka borno howlka la weeraray ayaa waxaa ka buuxay taageerayaal kubadda cagta ah oo daawanaya ciyaar si toos ah looga tabanayay telefishinka cusmaan kajaala oo ah madaxa hay-adda xaaladaha degdega ah ee nigeria ayaa sheegay in tirada dhimashada ay kor u dhaafayso soddon halka dhaawacana uu gaarayo afartan ma jirto ilaa iyo hadda cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi laakiin waxaa loo badinayaa inay ka dambeyso kooxda mintidka ah ee boko xaraam
halkaa aad nagala socotaana dhegaystayaal waa idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington haatanna boosaaso dhalinyarada xoogsatada ah ee rara baabuurta xamuulka ka qaada magaalada boosaaso ayaa sheegay in ay hoos u dhacday shaqadii maalinlaha ahayd ee ay qaban jireen kadib markii gaadiidka isaga kala goosho gobolka bari iyo gobolada dhexe uu saameeyey roob xoog leh oo halkaasi ka da-ay wariyaha v o eda yuusuf maxamuud yuusuf ayaa noloshooda ka waraystay laba wiil oo dhallinyaro ah oo ka mid ah xamaaliga ka shaqeeya dekeda boosaaso magaceedu waa maxamed cabdi aadan dhallinyarada oo suuqa ka xamaasha ayaa ahay oo gawaarida waaweynka xamuudka wadata ayaan ka xamaalaa inkastoo kuleel ba'anna iska jirta xilliga xagaaga gaadiidka waa bataan oo magaalooyinka aadan dhaqaale fiican waa ka heshaan soo maha aa gaadiidku way badiyin balse kuwa annaka wax dhaqaalaha keena waa kuwa xamuudka lacagta aad ka heshaan gaadiidkan ee sidee u maaraysaan ciyaarteenna iyo nolosheenna iyo qoysas ayaa ku maaraynaa lacagta labadii boqoloo kun ka helna intaasaanna ku noolnahay oo maalin dhaaf loo helo maalin walbaba loo helin markii ay waddooyinka maalmahan xirmeen ee roobabkii buundooyinka ay go'een maxaad qabanayseen waxba ma qownin bisha soon toddobaiyo iyo labaatankeeda ilaa bacdi iida saddex beri ah waxaan qabanoo ilaaha abuurta malaha xaafaddaa iska joojoognay Ee, gaariga rarista marka laga yimaado shaqo kale oo qaban kardha ma jiraan maya shaqo kaloo aqaano ilaaha abuurta malaha imise sanaa gaa- gaa- ku shaqaysanaysa in baabuurta aad rartid shan iyo toban sano labada kun iyo afartii baa soo galay boosaaso ilaa haddeertaana xamaal baan ka ahay ilmihila xamaal baan ku biishaa qoyskii toddoba caruurna waa leeyahay waxaan xamaalaas ahaynoo aqoon sada ah oo leeyahay oo ilaaha abuurtana ma jirta xirfad kale oo aad dalban kardho in lagu abuuro ma jidha haddaad hay-adaha iyo dowladda ahaan lahayd haa waa je- waa jeclaa boqolki boqol waxbarasha ha- mashruuciyaal kale oo gacanta farsamada ah oo waa jecla inaad ii awood haddaad ii awooddo dowladda ii awooddo xamaaliga waxyaabahaad rartaan maxaa ka mid ah biriiska iyo sokorta iyo shiraalka iyo waxaas baalana iyo bagaashka intaasaan ku xamaalanaa intaas way noloshiina ku maaraysanaa xillimaa soo shaqo gashaa marka subaxii labaiyo tobankaa imaanaa marmar baa lix saax habeenimo nagu gaartaa saa alaab u waardiinayn meel u fadhino oo gaarina u rarayna ayaa laba boqol iyo konton iyo laba boqol iyo toddobaatan iyo ka helnaa lacag maxaa qaadataa markaa intaad markaa shaqaysa laba boqol iyo toddobaatan ilaa saddex boqol inta u dhexaysa oo shilin soomaali ah haa shini soomaali ah intaasaa qaadanaa burka iyo bariiska calaakiish miyaana lagu dhuftaa mise guud ahaan wadar lacag dhammaystiran baa nala wada siiya oo markaas aad qofka kula heshiiseen may waa kiish ahaan karto haa wixii kiish ah kiish ahaan baa nugusaa wixii kartoona karto ahaa kartoontii shan boqoloo shilin baan ku qaadanaa kiishkiina saddex kunoo shilin bay nugu siiyaan markaad isku darto guud ahaan ee, imisa xa- xamaali baa halkan ka shaqaysta oo dhallinyaro oo aa- oo aad taqaan wallaahi bilaa xamaalo tiro laguma xisaabi karo waxaa hadda inta joogno u yaraan laba kun kol bay u dhaafaysaa way soo bartaan boqolti boqol haa boqolti boqol way soo bartaan Ee, waxaa fadhiya mid ka mid a dhallinyaro magacayga cabdullaahi aadan xasan cabdillahi maxaa ku shaqaysataa warna oo nimanka xoog maalatada oo magaalada iskaga xamaasho dekeda ilaa magaaladan boosaaso aan iskaga xamaashaana marka dee baabuurtaas maan rarnaa u baxda beledweyne ilaa gaalkacyo gurceel dhuusmareeb dhulka dibaan rarnaa marka meeshaas baan ka xamaalinaa niyow haddana waa xamaaligii baadan waa laskaga doo imaadeen baabuurtii waaweynada oo u galgooshi jirtay waddamadaas ilaa etoobiya waddooyinka ka go'ay niyow meel ay maraani meel kale ma laha gaarigii maanta boosaaso ka baxa ilaa iyo xaaji khayr iyo dangore waxa u soconaya siddeed beri buu sii soconaya marka gaarigii aad ka xamaal jirtay baa doosaas sii soo dayacay silac iyo wadala'aan iyo waddankii oo macnaha oo iska burburiyo laamigiisa yaad burdhisay oo iska duqoobiyo meel kastoo gaarigii istaaga iska go'ayso darteeda macnaha gabaaridan ka xamaalinayna mamana soo gaartaba wuxuu ku leeyahay xaggaasuu fadhiyaa gaariga xaggaasuu ku deecan yahay anagana baabuurtaas baan fiirsanaayo aan ka xamaalinaa xilliga xagaaga dhallinyaro badan baa ku shaqaysata gaadiidka ee magaalooyin ku baxan aad bay u bataan bal ee, shaqada xilligan ee, waa saa'id soo maha ee, baabuurta ها شغل وسائد معناها خاص عن منك بلا حاجة معناها دكتور بوس وسائد الشغل لكن سنة كان معناها آه، وا- واير وحاك يعني تاسن ود الآن تكين ودم لها باورتي سومران باورتي دكتور وحكتها بوليس ودم لها وكل ليجي جبتي ميل سومران ملها dadkii oo dhan macnaa waa ka taagan yihiin dadki waddadii waddadii baa laga cabanaya shaqadan marka laga yimaado shaqo kale oo aad qaban kardha ma jidha wallaahi shaqooyinka loo hadda macnaa isku dayni oo macnaa amaa qaban kartiin hadda laakiin ninka ragga haddii waxaa loo tilmaamay waa qabanaya laakiin shaqo kale oo macnaa wax nugu maanta noo dirsaday ama kale waxa uu macnaa hadda nala soo socda waan waan waynibo imisa sanaa ku shaqaysanaysaa shaqadan labada kun iyo adii afartii ilaa hadda macnaa waa shaqadaasaan ka shaqaysanaya anaga nolosha qoyskaaga ma ku maaraysaa wallaahi waa iskaga maareynayo inkastoo waxaan oo shaqo fi- oo macna- maanta oo macnaa oo wax wax weyn lagu qabsan karaan ahayn ilmaha nolol maalmeedkooda iyo biilka xaafadda iyo waxaas baan iskaga dabirnaa oo shaqo kale oo horumar lagu gaarayo maanta oo rirag meel ka soo saaraysa marka ilmaha wax lagu baraayo ma ahan iyo shaqadan maxaad dalbanaysaan marka ilaahay waxaan leenahay dadka iyo shaqo fiican inuu noo sahlo dowlad fiican caada- caad- caadil inuu ilaahay noo keeno oo annagana micnaha aan shaqo abuur aan ka heli karno iyo ilaahay waddanka hanoo keenaan ku ducaysanayno waddanka dowladda kama jirtaniyo haa saasaan ku sheegayaa
kuwaasi waxa ay ahaayeen laba dhallinyaro ah oo ka mid ah xamaaliga dekedda boosaaso oo roobabkii ka da-ay gobollada soomaaliya ay shaqadooda saameyn ku yeesheen waxay u warramayeen wariyaha boosaaso nooga soo warrama yuusuf maxamuud yuusuf markana dhinacii heesaha aanu u leexanno waxaa idinku soo maqan xanaane caashaqa iyo codadka caamir zaki iyo nimcadareen xariirkii dunidaye midaan xerdhiganaye xumaadiga mudan taho xaqaaga magudi kaare
adaan ragga ka xusho iski ammaankaba dege intaan xabsi kugu qufulo miyaan xer kale dega xabiibi mid kale dhaha
xariirkii dunidaye midaan xerdhiganaye xumaadiga mudan taho xaqaaga magudi kaare
adaan ragga ka xusho iski ammaankaba dege intaan xabsi kugu qufulo miyaan xer kale dega xabiibi mid kale dhaha
dadbaa jira xasiido intaa xidna buurayo xumaanka shaqaynaye xanaane caashiqo xertii culimaada u yeedho u yeedho jacaylka xirsiga ogo
wanaagga ma xoreeyo xisaabi dareenka rabbiya xiso waa kudhane xadhiga u adkee camiir u adkee xertiyo culimaada u yeedho u yeedho jacaylka xirsiga ugo
dadbaa jira xasiido intaa xidna buurayo xumaanka shaqaynaye xanaane caashiqo xertii culimaada u yeedho u yeedho jacaylka xirsiga ogo
wanaagga ma xoreeyo xisaabi dareenka xubbiyo xiso waa kudhane xadhiga u adkee camiir u adkee xertiyo culimaada u yeedho u yeedho jacaylka xirsiga ugo yeey
ankaygaan kugu xidho waxaad tahay xuralcay xaraga ku dhaamaatayo leeriya garasha badan
xalaal daladoo ma huro akaaga ammaantan oo hadaftan kuu jeclo afah magacaaga baan intaa xusaya anigu yee
ankaygaan kugu xidho waxaad tahay xuralcay xaraga ku dhaamaatayo leeriya garasha badan
xalaal daladoo ma huro akaaga ammaantan oo hadaftan kuu jeclo afah magacaaga baan intaa xusaya anigu
waxaa jira xiisihi nimcoo igu ka xidho habiibi ma marmaye xanaane caashiqo xertii culimaada u yeedho yeedho jacaylka xigsiga u
wanaaga ma xorayo xisaabi dareenka rabbiya xiso waa kudhaaneye xadhiga u adkee camiir u adkee xertiyo culimaada u yeedho u yeedho jacaylka xisiga ugoye
waxaa jira xiisiihii nimcooy igu ka xidho habiibi ma marmaye xanaanee cashuqo xertii culimaada u yeedho u yeedho jacaylka xisiga u qawo
wanaaga ma xorayo xisaabi dareenka rabbiya xiso waa kudhaaneye xadhiga u adkee camiir u adkee xertiyo culimaada waa tahay dhegeystayaal aan intaasi ku dhaafno heestaasi xanaane iyo codadka caamir zaki iyo nimcad dareen halka aad kala socoteenna waa v o a iskuullada sare ee dalka kenya waxaa sanad kasta ka qalin jibiyey boqolaal arday dhalinyaro soomaaliyeed kuwaas oo duruufaha dhaqaale ee haysta aysan u suuragelinayn inay sii wataan waxbarashadooda ilaa heer jaamacadeed dhibaatooyinka dhinaca shaqo la-aanta iyo fursadaha shaqo ee dhalinyarada soomaalida oo aada u kooban ayaa waxaa dhalinyarada dugsiyada ka qalin jibiya ay samaystaan ama ay sameeyaan dadaallo ay ku doonayaan sidii ay ku maareyn lahaayeen noloshooda iyo midda qoyskooda dhallinyaradaas waxaa ka mid ah cali aadan oo laba sano ka hor ka qalinjibiyey dugsiga sare ee magaalada thika waxa uu hadda xarun kobaha lagu caseeyo ama lagu baalasho uu ku leeyahay magaalada nairobi khadar maxamuud xareed ayaa la kulmay islamarkaana uu u waramay bashiir cali aadan waa lixii labaatan sana jir ku dhashay kuna soo barbaaray waxaana ku soo bartay magaalada wajeer ee gobolka waqooyi bari ee dalka kenya bashiir waxa uu sanadkii labadii kun iyo shan iyo tobankii uu ka qalinjibiyey dugsiga sare ee deegaanka tika ee u dhow magaalada nairobi umana suuragelin inuu sii wato waxbarashadiisa ilaa heer jaamacadeed sababa la xiriira daruufihii dhaqaale ee xilligaasi isaga iyo qoyskiisa haystay dhibaatooyinka shaqola'aaneed ee ka jira dalka kenya iyo fursadaha shaqo ee dhallinyarada soomaalida oo aad u yar ayaa laba sano oo uu shaqola'aan ku ahaa magaalada nairobi kadib markii uu dhammeeyey dugsiga sare bashiir waxa uu ku fikiray uuna go'aansaday inuu isagu fursad shaqo abuurto islamarkaana uu furto xarun kabaha lagu caseeyo oo uu ka hirgeliyey xaafadda islii ee magaalada nairobi waxa uu aaminsan yahay inuu ku saxsanaa maalinkii uu go'aankaasi qaadanayey oo uu sheegay inuu ku faa'iiday haddana uu yahay nin ku shaqaysta fikirkii uu isagu soo hindisay
waxaan deganahay magaalada smiid waxaan ku dhashay wajeer marka aniga sideeda shaqo ma dooran wixii maskaxdayda ku jiro ama wixii macnaha yaani xoogayda intaan fikiray iskuul waa dhammaysay shaqolaanaatay marka waxaan sideen iyo adiga nin ragaatee ninka rag sidiis waa ninka shaqaysta soomaalida ayaa la sheegaa inay ka faanaan shaqooyinka qaar waxaana arrintaasi saamaynta ugu badan ay ku yeelataa dhallinyarada soomaalida oo iyagu qaba baahiyo dhanka shaqooyinka ah bashiir oo noqonaya wiilka keliya ee soomaaliga ah ee magaalada nairobi uga shaqaysta inuu kabaha dadka u baalasho oo dib u milicsanaya maalinkii ugu horreysay ee uu shaqadan bilaabayey ayaa hadallo gaf u muuqday kala kulmay soomaalida inkastoo ay jiraan soomaali badan oo bogaadiyey shaqadiisa aniga markaan shaqadan bilaabo waxaan ku fikiray inaa shaqa xeenka bilaabi doonta shaqa naxay shaqa meel haddii lagaa qoro maanta waa lagu gumaysanaa arkaysaa nin la haysta noqon marka maalinta baan imaaday meeshaana la hidaayaan imaaday anigoo iska fadhiya oo iska wareersama oo isdihayni oo shaqa xeenka bilowdaa baan arkay nima shaqaysana nima rag oo koba caseynaana arkay markaasaa niyadeeda gashay haddaa shaqadan bilaabtid soomaalida maxay ku dhihi doonaan waayo soomaalida badi shaqadan kama shaqeeyaan waayo soomaalida waxay jecel yihiin shaqa la doorana ama ofiis ama sheekaadii iska weynaysi shaqa la iska weynaysinay jecelyihiin markaasaan ku fikray waxaan dhahay maanta haddaad lebisid oo magaaladaad geshid oona jeebkaada waxba ku jirin walaahi waa waa iska xeeb bashiir cali oo ku faraxsan shaqadiisa ayaa dhaqaalaha uu ka hela shaqadan waxa uu ku maareeyaa noloshiisa iyo nolosha qoyskiisa oo hooyadii ay ka mid tahay kuwaasoo hadda ku nool magaalada wajeer
waayo wiil soomaali maanta shaqaysanay kara odayaal badana meeshaan igu imaadaan oo ila taliyaan oo dhaan maasha allah neeqdaad kale meel shaqaysanaa ee aniguna waxaan dhihi lahaa wiilasha dhalinyarada shaqo waa shaqa maanta iskuulaa dhammaysay gurigaas ka dhex fadhidaa maanta iskuulaa dhammaysay gurigaas ka dhex aas ka dhex fadhidaa taas waa waa cib xoogsa intaad xoogsan kara waayo caafimaad intaad inkas intii aad caafimaad qabto meeshaa ku dhici karta ku dhec shuruudaha shaqooyinka laga qabto magaalada nairobi oo aad u adag iyo inta badan dadka shaqaalaha ah oo dhibaatooyin kala duwan kala kulma dadka loo shaqeeyo ayaa bashiir waxa uu sheegayaa in shaqadiisan faa'iidada kale ee uu ku qabo ay tahay inuu xor u yahay shaqadiisa oo uu siduu rabo u fikiri karo waxaana uu hadda bashiir qorshaynayaa inuu guursado oo uu caruur iyo reer yeesho wallaahi maanta maskaxdii aniga hadda shaqo kala hadda maanta intaasoo qof aa imaaday meeshaan ay dhaheen shaqaan kaa qorna laakiin meeshaan xornimaan ku haystaa waqtigaan rabo aan furaa waqtigaan rabaan xidhaa maarkaysaa aniga boos isle
hadda waxaa bashiir la shaqeeya dhallinyaro kale oo kenyaan ah kuwaasoo uu isagu lacagta siiyo shaqo kasta oo la qabanayo waxay leedahay caqabado kala duwan waxaana jirta caqabado yaryar oo uu bashiir mararka qaar uu kala kulmo dadka soomaalida ee ku nool xaafadda islii gaar ahaana qaybta jaamka oo ah halka uu xarunta shaqo uu ku leeyahay khadar maxamuud xareed v o a nairobi
markana dhinacii ciyaaraha iyo wararkii ugu dambeeyey aanu u weecanno waxaa la diyaara nuur bukhaari mahadsanid jacfar dhegeystayaal kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha waxaanu ku bilaabi doonaa koobka lagu magacaabo koobka latin america oo si xiisana uga socdo qaaradda latin america ciyaarihii xalay dhacayna kuwoodii ugu xiisaha badnaa waxa ay dhex mareen baragway iyo qatar xulka qatar ayaa si xubin sharafeed ah uga qaybgelaya tartankan maadaama uu kusoo guuleystay koobkii qaaradda aasiya ciyaartii baragway iyo qatarna waxay kusoo dhammaatay barbardhac laba gool iyo laba gool ah iyadoo dad badan ay filayeen in baragway ay qatar garaaci doonto iyada ayaana labada gool la hormartay daqiiqadii afraad ciyaaryahan oscar cardozo ayaa rigoor ugu dhaliyey xulka baragway goolka kalena daqiiqadii lix iyo kontonaad ayaa waxaa u keenay ciyaaryahan derlis gonzales oo si qurux badan u dhaliyey laakiin ciyaartooyda qatar ayaa ka daba tegay oo iska soomagay labadaasi gool goolka hore waxaa u dhaliyey ciyaaryahan almucis cali oo si qurux badan u dabamariyey goolhayaha kooxda baragway waxaana uu dhaliyey goolka daqiiqadii siddeed iyo lixdanaad goolka kalena waxa uu ahaa mid ay iska dhaliyeen ciyaartooyda xulka baragway gaar ahaan rodrigo roes oo shabaqiisa ku leexiyey ciyaarta kalena waxay dhex martay uruguay iyo ecuador waxaana afar iyo eber ay guusha ku raacday xulka uruguay oo ah xulka ugu hanashada badan tartankan goolasha waxaa u kala dhaliyey ciyaartooyda kale ah nicolas lodero edinson cavani louis suarez iyo gool uu iska dhaliyey ciyaaryahanka u ciyaara kooxda qaranka ee ecuador arturo mina ciyaaraha kale ee ka tirsan tartankan ee dhici doona caawa waxaa ka mid ah xulka chili oo la ciyaari doona xulka jabaan jabaan sida qatar oo kale ayaa iyana looga casuumay tartankan dhinaca kale haddii aan fiirino ciyaaraha koobka adduunka ee dumarka shalay kulamo ka tirsan tartankaas ka socda dalka faransiiska ayaa dhacay xulka maraykanka ayaa xaqiijiyey inuu u gudbay wareega lix iyo tobanka kadib markii ay saddex gool iyo eber uga badiyeen xulka qaranka gabdhaha ee dalkaasi jili laba ka mid ah goolasha maraykanka waxaa u dhaliyey kabtankooda ciyaaryahanada lagu magacaabo carli loyd iyadoona goolka saddexaad ay keentay gabadha lagu magacaabo juli erts carli loyd gool kale oo rigoore loo dhigay ayay iska khasaarisay lix gool ayayna dhalisay hadda oo ay leedahay waxaana ay noqotay gabadhii ugu horreysay oo koobka adduunka ka dhalisa laba kulan oo isku xigta lix gool maraykanka ciyaartoodii ugu horreysay saddex iyo toban gool iyo eber ayay kaga badiyeen toddobaadkii hore qolka gabdhaha ee tailand gruubkanna iyaga ayaa horkacaya oo dhinac farqiga goolasha ayay kaga sarreeyaan kooxda gabdhaha ee sweden haddii ay marka ay iska hor yimaadaan ay barbara ugu yaraan ay la galaan iyaga ayaa kaalinta koowaad kusoo bixi doona ciyaarta kale ee koobka adduunka gabdhaha ee shalay sweden iyo tailand shan gool iyo gool waxay guushu ku raacday xulka qaranka ee sweden ciyaaro ka tirsan koobka adduunka ee dumarka ayaa sidoo kale dhici doona maanta gruupka a xulka norway ayaa waxa uu la ciyaari doonaa xulka kuuriyada waqooyi nigeria iyo faransiiskana waa ay is arki doonaan spain waxay la ciyaari doontaa jili halka south africa iyo jarmalka ay fooda isdari doonaan wararka kale ee ku saabsan ciyaaraha haddii aan aadno kooxda yuventus ee dalka talyaaniga ayaa ku dhawaaqda shalay inay macallinkii hore ee kooxda chelsea iyo napoli maurizio sarri ay u magacaawday tababaraheeda saddexda sano ee soo socota sarri ayaa sabtidii kasoo tegay chelsea oo uu soo leyliyey xilli ciyaareedkii aanu kasoo gudubnay kadib markii uu bishii hore uu usoo qaaday koobka yuruba league warbaahinta ingiriiska ayaa sheegtay in si ay yuventus u hesho sarri ee chelsea siisay lacag dhan shan milyan oo pound maanta shalay ayuuna u saxiixay qandaraas saddex sano ah shaqada u taalla saari oo caan ku ah kubadaha qurxan ayaa lagu sheegay inuu halkeedii kasii ambaqaado guulaha yuve iyo in uu kooxda u qaado koobka kooxaha yurub macalinkan sigaar cabidda caanka ku ah ayaa bedelay tababarihii hore ee yuventus masmiliano allegri oo sheegay inuu ciyaaraha ka nasan doono muddo sannad ah dhegeystayaal wararkii ciyaaraha intaasi ay noo jeegeen iyaga oo faahfaahsanna waxaad ku maqli doontaan barnaamijka faaqidaada ciyaaraha ee idaacaddeenna galabnimo
aad buu u mahadsan yahay nuur bukhaari oo wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha nala socodsiinayay halkaad kala socotaanna waa v o a oo si toos idinkaga imanaysa washington markana dhinacii heesaha aan mar kale dib ugu laabanno waxaa idinku soo maqan codkii cawaale aadan iyo heestii indhacaasha
laba aynigood iska eegtayo iska aaminaa ammaan mudane indhacashaqo isku ooyayo is-ilaashada ammaan mudane axdigay dhigteen u adkaystayo adoos gala ammaan mudane mana indooda jacaylka adkeey kalsooni abuura ammaan mudane ahay nasiibku intuu u ekaade aroos gala ammaan mudane ubaxu dino iscaashaqayba allaylehe ammaan mudane laba aynigood iska eegtayo iska aaminaa ammaan mudane indhacashaqo isku ooyayo is-ilaashada ammaan mudane axdigay dhigteen u adkaystayo aroos gala ammaan mudane mana indooda jacaylka adkeey kalsooni abuura ammaan mudane ahay nasiibku intuu u ekaade aroos gala ammaan mudane ubax curdino iscaashaqayba allaylehe ammaan mudane gayan isdoortaa eheelku taama arooskooda aqal la seesaa dhiga aslan iyo kabad la uuntaa ubax cudgoonana lagu daadiyaa allaylehe ammaan waad istaa heshaaubakhayleesii u adeegasii inamiya gabdhaba adeecasii adeegainamiyo gabdhaba adeecasi adamaanigi arsaaqnasi
heestaas uu ku luqaynayay fanaanka cawaale aadan ayaan dhegaystayaal idinkaga tegi doonaa waxaana igu dambeysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinla socodsiinayeen jacfar kuukaay iyo anigoo ah nuur xasan nuur dhinaca farsamadana uu inoo joogay maxamed cabdi xasan saneere tan iyo kulan dambe sidaa iyo nabadgelyo
dhaqanku aroorsha ammaan mudane afka hoyo hidaha asalka awlaadda tusaa ammaan mudane laba aramida imtixaanka jacayl u adkaystay baa ammaan mudane abaabulka guurka nolol istareex leh labay u ahaata ammaan mudane laba ubadkooda ku abaabsha oo islaamnimo baray ammaan mudana malkiyo dookha in waadka jacaylka udgoonku beer ma ammaan mudane laba ka ilaalshi nacab ka irdhiy dhaqanku aroorsha ammaan mudane afka hoyo hidaha asalka awlaadda tusaa ammaan mudane